imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee galatiya waxaa xaq lagu noqdaa rumaysad garaadlaawayaasha reer galaatiyow yaa idinsa sabtay kuwiinna indhahooda la hordhigay ciise masiix oo iskutallaabta lagu qodbay waxaan keliyahoo idinka doonayaa inaan idinka barto ruuxa ma waxaad ku hesheen shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka ma sidaasaad u garaad la'dihiin idinkoo ruuxa ku bilaabay miyaad haatan jidhka ku dhammaynaysaan ma waxtarla'aan baad wax badan ugu xanuunsateen hadday waxtarla'aan ahayd haddaba kan ruuxa idin siiya oo shuqullada xoogga leh idinku dhex sameeyaa ma wuxuu ku sameeyaa shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka sidaas oo kalea ibraahim ilaah u rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddaba ogaada in kuwa rumaysadka lahu yihiin wiilashii ibraahim qorniinka oo hore u arkay in ilaah qurumaha xaq kaga dhigi doono rumaysad ayaa injiil hore ugu sii sheegay ibraahim isagoo leh qurumaha oo dhammi adigay kugu barakoobi doonaan sidaas daraaddeed kuwa rumaysadka lahu waxay la barakaysan yihiin ibraahimkii rumaystay in alla intii shuqullada sharciga isku hadlaysaa inkaar bay ku hoos jiraan waayo waxaa qoran waa inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii soconin inuu sameeyo wax kasta oo ku qoran kitaabka sharciga inuusan ninna sharciga xaq ku noqon ilaah hortiisa waa bayaan waayo kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa sharciguna kama imaan rumaysadka laakiin kii sameeya waxyaalaha sharciga iyaguu ku noolaan doonaa masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga isagoo inkaar inoo noqday waayo waxaa qoran mid kasta oo geed ka soo deldelanu wuu inkaaran yahay inay barakadii ibraahim qurumaha ugu timaado ciise masiix inaynu ballankii ruuxa ku helno rumaysad walaalayaalow sida dadkan u hadlayaa in kastoo ay tahay xataa ahdiga dadka mar haddii la hubiyo lama buriyo waxbana laguma daro ballamada waxaa loo qaaday ibraahim iyo kii ka soo farcamay lama odhan kuwa ka soo farcamay sida kuwo badan laakiinse sidii mid keliya oo ah kan ka soo farcamay kaas oo ah masiixa waxaan leeyahay ilaah baa ahdi hore u dhigay oo sharcigii afar boqol iyo soddon sannadood dabadeed yimid ma buriyo ahdigaas oo ballanka ma baabbi'iyo waayo haddii dhaxalka laga helo sharciga ballanka lagama sii heleen laakiinse ilaah baa ibraahim ballan ku siiyey waxa sharciga loo soo dejiyey haddaba sharcigu waa maxay waxaa loogu daray xadgudubyo aawadood ilaa farcankii loo ballanqaaday yimaado oo waxaa xagga malaa'igaha lagaga amray dhexdhexaadiye gacantiis dhexdhexaadiye mid keliyahu ma leh laakiinse ilaah waa mid keliya haddaba sharcigu miyuu ka gees yahay ballamadii ilaah ma suurtowdo waayo haddii sharci wax noolayn kara layse siiyey sida runta ah xaqnimada waxaa laga heli lahaa sharciga laakiin qorniinku wax walba dembiguu ku hoos xidhay in ballanka rumaysadka ee ciise masiix la siiyo kuwa rumaystay laakiinse intaan rumaysadku imaan waxaa laynagu hoos hayey sharciga innagoo xidhan ilaa rumaysadka la muujiyo sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa edbiyaheenna inuu masiixa inoo geeyo inaynu xaq ku noqonno rumaysadka waxa rumaysadka ka yimaada laakiinse rumaysadkii waa yimid oo taas daraaddeed mar dambe edbiye kama hoosayno waayo kulligiin waxaad wiilashii ilaah ku tihiin rumaysad idinkoo ku jira ciise masiix in alla intiinna lagu baabtiisay masiix waxaad huwateen masiix ma jiro yuhuud ama giriig ma jiro addoon ama xor ma jiro lab ama dhedig waayo kulligiin mid baad ku wada tihiin ciise masiix haddaad tihiin masiixa kuwiisa waxaad tihiin ibraahim farcankiisa oo ah kuwa dhaxalka leh sida ballanku leeyahay